aaminsanahay shacabka soomaaliyeed inay ku qanacsan yihiin dowladda nabad iyo nolol xaqiiqa waay inay ku qanacsan yihiin boqol kiiba boqol oo taageero buuxda aad ka haysaan oo aad fahamsan tihiin inaad nasiib u yeelateen inaad u adeegtaan shacabkaas ammaanadoodana u haysaan si maxaan ku raahdaa hufanna aad hawshiinna uga soo baxdaan taasna runtii waxaan ku ammaanaya ra-iisul wasaaraha oo runtii isagu muujiyey leadership golahan dhexdiisa muujiyey leadership maxaa yeelay waxaa weeye waxaan ku heshiin aniga isaga xaqiiqatan oo markhaati ka tihiin in dalkan muddada dheer burburayay inaan u istaagno idinkana garab yaa u noqoteen oo runtii waa fuliseen awaamirtiis aad iyo aad yaan kugu mahad celinaya waxaa intaas dheer oo afarta tubta ah aad sheegteen aan ku dari lahaa aniga oo muhiim ah weliba waqtiga hadda aan ku jirno tubta siyaasadda arrimaha dibadda waa muhiim in dal walba aan ka leenahay siyaasad cad rijinka aan ku noolnahay oo horn of africa ah isbeddel weyn yaa ka dhacay sidaan ula jaanqaadi lahayn sidaa annaga waxaan haysanno aan miis kusoo saari lahayn sidaa sidii aan u raadin karayn u raadin karno kuwo kale waxaad la socotaan arrimaha khaliijka iyada naftigeeda oo runtii culays badan waayaha nagu ahayd iyada nafteeda waxay u baahan tahay siyaasad cad oo maxaan ku raahdaa maxaan ku rahdaa wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminayo ay maskaxoo shiilaan ay ka soo saaraan ma aha maanta waxaan qabanayno shanta sano soo socota xaggee joognaa yaa naga maqan dowladahii kale yaan ka raadinaa taageero inkastoo aan ku guulaysana hadda oo aan aaminsanahay aan idinku ammaanayn maanta sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyed inaan soo celinay oo aynan ahayn rabar stamp dad wixii loo sheego waa yahay yidhaahda iyagoona ka fiirin maslaxadooda iyo dantooda ka fiirin annaga maslaxaddeenna kow noo ah kadibna waxaan fiirinaynaa waxaan wada qabsan karno oo ah mutual respect ixtiraam uu ku jiro laakiin aynan is odhan waa burburteen dhulkaa taallaan isi sii dhiiba annagu soomaali saas uma samaysnin dadka soomaalida ah saas uma samaysna hadday dad khalad naga fahmeenna khasbiyan waxay fahmayaan sida hadda aan u shaqeynno oo aysan ahayn wax annagu shakhsi ahaan aan jecelnahay iyo waxaan subaxdii la soo kacno aysan ahayn ay tahay waxa dalkan iyo dadkan danta u ah maxaa yeele iyaga naftooda danahooday ka shaqaysanayaan markay kuu imaanayaan ay wax kuu sheeganayaan waxay kuu sheeganayaan danahooda marka haddaadan adiga danahaagii annagoo maalayna ummadda soomaaliyeed aynan danahayna ka hadlin haddee maslaxadda ummaddeenna ma hayno maslaxad shakhsi ahna ma aaminsani qof halkan fadhiya inuu aan isugu nimid waxaanu isugu nimid ummadda ay naga sugaysaa inaan maslaxadda guud aan aan aan uga shaqeyn ummadda soomaaliyeed arrinta ugu muhiimsan oo hadda laga hadlay oo qaybta ka ah arrimaha bulshada iscilqaan waa arrin aad iyo aad u muhiimsan aad iyo aad muhiim u ah annagu dhaqaalo ma hayno dowladahan qaniga ah oo dhaqaalaha haysta oo noo noo maxaan ku raahdaa hagarbaxayana ma hayno oo leh dalkan waa burburay hadhow soddon sano iyo labaatan sano wixii aad kala heli kartaan ama aad aad kala kala faa'iidaysan kartaan hala gaaro laakiin hadda hala dhiso ma hayno saas darteed annaga inaan isku tushanno weeye marka haddaanan dhaqaalaha lahayn dadkii waa haynaa man powerkii maxaan samaynaynaa marka ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaalo helno dhaqaaluhu wuxuu ku yimaadaa horta inaad kacdo aad shaqayso oo waxa adiga aad haysto aad wax ka samayso horta iyuu dhaqaalaha ku yimaadaa marka inaan xooggeenna isticmaalno caqligeenna isticmaalno saan saas u samaynana dadkeenna inaan ku abaabulnaa la rabaa idinkaana u ah hoggaankii dadka idinka ah idinkaa la rabaa iyo wasaaradihiinna inaad ka bilowdaan shaqada